waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo safar qaatay muddo laba cishaha ku tegay dalka masar ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka isagoona ka warbixiyey kulamadii uu la soo qaatay madaxda dalka masar gaar ahaan adhigiisa cabdilfataax al-siisi iyo waxyaabihii ay isku afkarteen madaxweynaha oo shir jaraayad ku qabtay garoonka diyaaradaha aadan caddi ee muqdisho ayaa sheegay in booqashada uu ku tegay dalka masar ay ahayd mid miro dhal ah taasoo ka tarjumaysa buu yidhi xidhiirka qotada dheer ee ka dhexeeya labada dal isagoona xusay in masar ay gacan ka geysan doonto dhismaha iyo tayaynta ciidamada biliiska iyo saraakiisha soomaaliya siduu yidhi siaad la socotaan waxaan casimaad rasmiga ka helnay madaxweynaha dalka masar cabdifataax siisi uu halkaas si sharaf leh oo wanaagsan oo xeer saraah uu noogu soo dhaweeyey aniga iyo wafdigayga taasoo ka turjumaysa xiriirka qotada dheer ee laba dal ee lahaayeen laba dad oo dee boqolaalo sano iyo kumaan kun sano la xiriira waxyaabo badan ayaan ka wada hadalnay ay ugu horayso kow in aan iskaashanno aan wada shaqayno taasoo ku dhisan is-ixtiraam iyo istixgelin waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii ay nooga caawin lahaayeen dhismaha iyo tayeenta ciidanka booliiska hadday noqoto qalabeyntooda iyo tababarkooda hadda waxay noo tababarayaan shan iyo toban leyl saraakiilah insha allah waxaan rajaynaynaa inaan dirno kuwa badan sababtoo oo ahna sidaad la socotaan waxaan howl adag aan ugu jirnaa xasilinta magaalada muqdisho iyo guud ahaan inta ay joogaan argagixisyada dadka dhibaatada ummadda soomaaliyeed ku haya iyo magaalooyinka ay fadhiyaan markaan ka saarno madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale ka warbixiyey arrimaha ugu muhiimsan ee safarkiisa masar inay ka mid ahayd inuu booqday jaamacadda alazhar halkaas uu kala hadlay sidii loo kordhin lahaa deeqaha waxbarasho ee arrimaha dhanka diinta ee jaamacaddu ay siiso bulshada soomaaliyeed islamarkaana culimmada labada dhinac ay iska kaashtaan aqoon isweydaarsi xagga fahamka diinta islaamka ku saabsan waxaan kale oo aan booqasho ugu tagnay jaamacadda weyn ee alazhar oo ah jaamacadihii ugu da'da weynaa ee culumaha diinta halkaasoo iyagana aan kala hadalnay sidii aan kor ugu qaadi lahayn deeqaha waxbarasho ay na siiyaan ballan qaadeen hadda waxay bixiyaan soddon deeq waxay ballan qaadeen inay gaarsiin doonaan toddobaatan hadduu ilaah yidhaahdo waxaan ka wada hadalnay sidii aan u samayn lahayn aqoon isweydaarsi ee culummada culummadooda ay halkan u imaan lahaayeen oo culummadeenna iyagu isku aqoon weydaarsan lahaayeen sidii looga sidii looga hortegi lahaa xagjirka sida qaabka daran ay u fasireen diinta diinteennu diinteennu diinteennu waa diin wanaagsan laakiin sida qolooyinkan al-shabaab ay u fasireen waa si runtii ceeb iyo foolxumo ku ah diinteenna marka inaan iska kaashanno dadka inaan ku wacyigelinno diinteenna inay tahay diin nabadeed oo aysan ahayn diin ummadda lagu laayo ama hantida lagu burburiyo waxaa kale oo aan ka wada hadalnay inay halkan u soo diraan culumo annaguna aan u dirno qaahira culumo aan u dirno iyo inaan halkan uga samayno saldhig iskuullo ay wax ku baraan dhallinyarada soomaaliyeed halkaasna runtii ay ay ay ka siiyaan wax alla wixii ah aqoona dhanka diinta ay ka siiyaan ummadda soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya ayaan soo hadal qaadin inuu haba yaraatee dhiggiisa masar cabdifataax al-siisi uu kala hadlay arrinta mushkiladda qaliidka ka alowsan ee isbahaysiga masar ay ka mid tahay ay ku culaadiyeen dalka qatar go'aankaasi oo kala horay dowladda soomaaliya ay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay oo aysan dhinacna taageeraynin madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu dambayntii sheegay in masar iyo soomaaliya iska kaashan doonaan horumarinta ganacsiga maalgashiga beeraha kalluumaysiga xoolaha iyo in muwaadiniinta soomaaliyeed loo fududeeyo dalkugalka dalkaasi masar isagoo sidoo kale xusay in intii ku sugnaa halkaasi kulan la soo qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan oo uu kala hadlay arrimaha joojinta tahriibka siduu yidhi waxaan ka wada hadalnay sidii aan u horumarin lahayn arrimaha dhaqaalaha maalgelinta waxay danaynayaan inay maalgashadaan beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga iyo inaan horumarino aan kobcinno labada dal ganacsiga iyo traydka ee ka dhex jira waxaan ka wada hadalnay isu socodka labada dad ee waalaha ah ee aan yarayno dhibaatooyinka lagu qabo fiisooyinka iyadana wadahadalkaasi meel fiican ayuu noo marayaa waxaan halkaas kula hadlay jaaliyadda soomaaliyeed oo aan kula dardaarmay weliba khaasatan dhallinyarada inaysan haajirin aysan tahriibin aysan naftooda halligin annagana halkan aan uga shaqayn doonno sidii ay u soo noqon lahaayeen aan shaqo aboog aan u samayn lahayn ugu dambayntii howlaha bilateraalka ah iyo wadahadalka iyo iskaashiga kulli la xidhiira aan ka wada hadalnay waxay u baahan yihiin dabagal waxaan ku dardargelinayaa xukuumadda inay dabagasho oo kulli howlahaas aan ka wada hadalnay ee dalka masar in la dhaqangeliyo
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali